alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا cdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصحبه وسلم تسليما kaثيirا waxaynu ku dhex jirnay shubahaadka iyo jawaabahooda oo mawduuca kitaabku waa kii ahaa kashfu shubahaat waxaynu hore u qaadanay shubhada koowaad oo madmuunkeedu ahaa ama waxa ay koobsanayso haddii lasoo duuduubo inay yidhaahdeen dadka shirkiga sameeyaa annagu waxaanu ogolna aanu qiraynaa inaanu khaaliq kala jirin ilaahay mooyaane cid wax arsaaqdaana aanay jirin cid wax anfacda ama wax dhibi kartaana aanay jirin ila allah waxdahu laa shariika lah laakiin waxaanu u baryaynaa dadka saalixiinta ah ee dhintay ama naga maqan ilaahay agtiisa ayay jaah ku leeyihiin macnaa manzila iyo makaana marka waxaanu doonaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inay noo dhoweeyaan oo inooga shafeeco qaadaan wa atlubu min allahi bihim ay biwaasitatihim oo waasitaan ka dhiganayaa aan sii mariyo cibaadaadka aan sii mariyo si ay ilaahay iga shafeeco qaadana ilaahay igu dhoweeyaan taa jawaabteedu waxay noqotay intaa muwaxid laguma noqdo intaasoo qura qiristeeda muwaxid laguma noqdo bal qofku intaaba isagoo qirsan hadduu ilaahay cibaadada subxaanahu wa tacaala u gooni yeeli waayo wuxuu noqonayaa mushrik oo mushrikiintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamayba intaaba waa qirsanaayeen cibaadaday caabudayeen cidda ilaahay ka sokaysana kumay sababaynahayn inay ciddaasi sideeda cibaado u mutaysatay waxay ku sababeynayeen inay doonayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u dhoweeyaan oo ilaahay ay uga shafeeco qaadaan marka adiga iyo iyagu waxba isma dhaantaan weeye ficilkiinuna waa isku mid waxaad ku sababayseenna waa isku mid shubhada labaad baynu ku dhex jirnay baan filayaa ashubhatu thaaniya wa jawaabuha shubhadaasi labaad oo iyadana khulaasadeedu ay tahay inay yidhaahdeen kufaartu waxay baryayeen asnaam anaadhir iyo dhagaxaan iyo waxyaabo noocaasi ah annaguna waxaanu baryaynaa dad saalixiin ah oo awliye ah oo ilaahay agtiisa jaah iyo makaano ku leh wa farqun baynahumaa farqi baana u dhexeeya qofka sanam barya iyo qofka weli barya waa kala duwanyin wuxuu yihi fain qaala hadduu yidhaahdo ina haaulaa'i alaayaat aayaadkaasi shirkiga ka digaaya ee qofka cibaadada u leexiye cid aan ilaahayn mushrik ku tilmaamaya nasalat waxay ku soo degtay biman yacbudu ka caabudaya alasnaama asnaamta ee keyfa tajcaluuna sidaad uga yeelaysaan alsaalixiina dadka wanaagsan mithla alasnaami asnaamta oo kale am keyfa tajcaluuna bal iska dhaafe keyfa tajcaluuna sidaad uga dhigaysaan alambiyaa ambiyada asnaaman asnaam sidee baad uga dhigaysaan marka sida hore aynu u tilmaanay xataa hadalka ayuu fool xumaynaya oo qofka caamiga marka lagu yidhaahdo ninkanu saalixiinta iyo asnaamta ayuu isku mid ka dhigayaa arrintaa aad buu uga xumaanaya markii la dhaha ambiyadii buu asnaam ku sheegaya walihaada baynu nidhi qofka muwaxidka ahi waa inuu noqdo calaa xadar waa inuu digtooni ku sugnaado marka hadalkaas oo kale uu maqlo waa inaynu idhaahno saalixiintu asnaamta waa ka fadli badan yihiin ambiyaduna waa ka fadli badan yihiin oo ilaahay baa subxaana wa tacaala doortay annaguna kuma lihin ambiyada ilaahay baa ayaa asnaama ee waxaynu leenahay sida aan sanamka aan cibaadada waxba looga siin karin ayaa nebiga iyo weliga iyo saalixan aan waxba looga siin karin intaa waa wadaagaan oo intaasi makhluuqaadka o dhan bay ka dhaxaysa kooda u fadli badan iyo kooda u derajo hooseeya iyagoo hadda saa u kala derajo sarreeya waxay wadaagaan inaanay cibaadada waxba ku lahayn in yarna aan laga siin karin fajaawibu waxaad ugu jawaabtaa bimaa taqadama jawaabtii soo horu martay fainahu idaa qara hadduu qiro qofka shubhadan soo arooriye ana alkufaara kufaartu yashhaduuna inay qirayeen birubuubiyati rabbinimo kullihaa dhammaanteed lilaahi ilaah inay u qirayeen oo ay lahaayeen ilaahay unbaa wax abuura caalamkana leh maamulana wa annahu maa araaduu iyo inaanay ula jeedin inaanay ka doonin minman ciddii qasadu ay dee baryada iyo gowraca iyo nadarkiiyo ula qastiyeen ila shafaacata shafaaca mooyaane wax kale inaanay ka doonin markaa bal horta taa xusuusiyo waxaad ku tiraahdaa intaanad shubhada lafteeda jawaabteeda u gelin waar kufaartii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu la dagaalay magaca loo bixiyey kufaar iyo mushrikiin uu ahaa waxay qirayeen ilaahay rabbinimadiisa kuwan ay baryayeenna wax kale ugamay jeedin inay u shafeeco qaadaan oo ilaahay ay u dhoweeyaan unbay doonayeen marka intaa markuu kula qiro wuxuu isku dayayaa sida shubhadani dee ay xambaarsan tahay inuu yidhaah waa runtaa laakiin kuwaasi asnaam iyo waxyaaba dee hadday doonaan gacantoodaba ay ku sameeyeen bay baryayeen oo cibaadada wax ka siiyeen aniguna waxaan baryayaa dad saalixiina markaa sidaan isku mid u noqonayna walaakin hase yeeshee idaa araada hadduu doono an yufariqa inuu kala geeyo beyna ficlihim iyaga ficilkooda kuwaa mushrikiinta ficilkooda iyo wa ficlihi isaga ficilkiisa bimaa dakara waxaan uu sheegay inuu ku kala tafriiqiyuu ku kala duwo hadduu doono waxaan uu sheegay waa maxay oo dee inuu yidhaahdo macnaa ficilkooda iyo ficilkaygu isku mid maha isku xukum ma nihin waayo maxaad ku kala duwantay waxaan ku kala duwanay kuwaas waxa weeyaan asnaan bay baryayeen aniguna ambiye iyo saalixiin baan baryayaa markaa taasaanu ku kala duwannahay dee waana sifo keensanaysa xukunkayguna inuu kala duwanaado oo aniguna anu ambiyada iyo saalixiinta iyo malaa'igta baryayo muwaxid aan ahaado iyaguna mar hadday asnaam ashjaar iyo axjaar iyo baryayeen inay mushrikiin ahaadaan fadkur low haddaba waxaad u sheegtaa adoo ka jawaabaya shubhada uu le iyagoo asnaam bay baryayeen aniguna asnaam baryi maaye awliye iyo ambiye iyo saalixiin baan baryayaa waxaad u sheegtaa adoo shubhadaa uga jawaabaya ana alkufaara kufaartii minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu lasnaam mid asnaamta barya oo waxaad tiraa horta hadalkaaga aada leedahay kufaartii nebi maxamed uu la dagaalamay mushrikiin loo bixiyey ee xalaalu dam walmaal walcirdi laga dhigay asnaam bay caabudayeen hadalkaagaasi sax ma aha waa ku jireen kuwo asnaam caabuda waxaa kaloo ku jiray kuwo sidaadan oo kale ambiyo barya iyo awliyo iyo saalixiin hadalka aada leedahay waxay caabudayeen markaa asnaam ee aayaadkii qur-aanka ahaa ee shirkiga ka digaayay oo dhanna aad ka dhigtay kuwo ka hadlaaya un qofka sanamuun barya oo ka weli barya ama nebi barya ama malak barya aan la hadlahayn dee hadalkaagaasi waa khalad oo qur-aankaba waa khilaafsan yihi waayo wa minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu mid barya alawliyaa awliyada a markaa adigu haddaad tidhi kaa sanamka baryaaye isku mid ma nihin dee kaa weliga baryaaye baad isku mid tihiin kaa laftiisa mushrik unbaa loo bixiyey xukunkii mushrikiintana waa la siiyey aladiina awliyadaasoo qaala allaahu fiihim ilaahay uu ka yidhi ulaa'ika kuwaas ismul ishaaruhu cidda la tilmaamayaa waa awliyada iyo saalixiinta aladiina kuwaas oo yadcuuna ay baryayaan yabtaguuna waxa ay dalbayaan kuwaa la baryaayo laftoodu waxay raadinayaan yabtaguuna ay yatlubuun waxay raadinayaan ay baadi doonayaan alwasiilata bay baadi doonayaan ee alqurbata waxay ugu dhowaadaan ilaa rabbihim rabbigood kuwa la baryayaa iyaga laftoodaaba waxay ilaahay ugu dhowaadaan baadi doonaya ayuhum koodii baa raadinaayo wuxuu ilaahay ugu dhowaado aqrabu ilaahay ugu dhowaansho badnaa marka horeba iyagoo marka horeba dee dad saalixiina ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaa haddana waxay raadinayaan waxay ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu sii dhowaadaan ayay baadi doonayaan marka aayadda qur-aanka waxa uu leeyahay sheekha musanifka ee kitaabkan aynu akhriyayno qoray dakara almufasiruuna fi tafsiiriha ana jamaacata kanuu yactaqiduuna fi ciisa calayhi asalaam wacusayr faqaala allahu tacaala haulaai cabiidii kama antum cabiidii yarjuuna raxmatii kama tarjuuna raxmatii wayakhaafuuna cadaabii kama takhaafuuna cadaabii aayaddan tafsiirkeeda culimadu aqwaal bay ku leeyihiin waxaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen mufasiriinta qaarkood jamaaca ama kooxdada ayaa waxay ictiqaadsanaayeen manaa fi ciisa wa cusayr ciise oo nabiy ullaahi ah iyo cusayr oo rajul saalixa ah ayaa markaa waxa ay ictiqaadsanaayeen dee in la baryo oo iyo iyaga la baryo si ay ilaahay ugu dhoweeyaan ama uga shafeeco qaadaan markaasaa ilaahay baa kuwaa la hadlo ilaahay wuxuu yidhi war kuwan aada baryaysaan waa addoomahaygii sida idinkuba addoommahayga utiin marka maxaad addoon ka baryaysaan idinkoo kala xagga addoonnimada idinkala mid a allah subxaanahu wa tacaala macbuudka iyaga laftoodu ay caabudayaan miyaad baridaan iyagu naftooda naxariis uma hayaan ilaahay naxariistiisay rajeynayaan yarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaaba iyagu naftooda cadaab kama celin karaan ee ilaahay cadaabkiisay ka baqayaan oo ilahay bay ka magan gelayaan marka aayaddu maxay caddaysay nacam in cidda ay baryayeen ay ahaayeen addoommo ilaahay oo mukallafiina oo ilaahay caabudayo laftoodu oo ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa rajaynaya cadaabkiisana ka baqaaya marka waxay burisay hadalkiisii ah kuwaasi asnaamun bay baryayeen dad saalixiina in qaar barya ay ku jireen kuwaana aan laga soo reebine mushrikiin kufaara inay yihiin markaa lagu xukumay ayaa aada u tilmaantay qowl kalena wuxuu leeyahay macanaa fi tafsiiri alaaya qowl labaad wuxuu leeyahay koox ayaa waxay caabudi jireen ay beryi jireen jin deetana jinkii baa islaamay iyagoon ogeyn iyaguna cibaadadii halkii bay ka sii wadeen markaasuu ilaahay aayaddan kusoo dejiyey ule waar ma idinkaa warbahayaba kuwan aada baryaysaan ilaahay sokadii iyaga ayaaba dee dad muslimiin oo saalixiina noqdayoo ilaahay subxaanahu wa tacaala camal u dhoweeya ku dadaalaya ilaahay naxariistiisana rajaynaya cadaabkiisana ka baqaaya marka allaha iyagu ay u dhowaanayaan idinku maxaad ugu dhowaan weydeen dee waa addoommo idinkoo kalaae allahay naxariistiisa rajaynayaan idinkuwa maxaad u rajayn weydeen allahay cadaabkiisa ka baqayaan idinkuna maxaad uga baqi weydeen walihada buu leehy shekh lislaam ibnu taymiya raximah llah macanaa mufasiriintu markay qaarna yidhaahdeen dad jin caabudi jiray bay ku soo degtay qaarna ay yidhaahdeen qaar ciise ama cuseyr caabudi jiray ayaa wuxuu leeyahy shekhu lislaam ibnu taymiya raximah llah fi kitaabihi alraddu cala albakri alistigaatha fi raddi cala albakri hadihi alaqwaal kuluhaa xaq aqwaashan o dhami waa xaq haddii la idhaha kuwo jin caabudi jiray bay ku soo degtayo haddii la idhaha kuwa ciise baryi jiray ama cusayr kulaha waa xaq faina alaayata tacumu kulu man kana macbuduhu caabida lilah aayaddani waxay koobsanaysaa mid kastoo ciddan uu caabuday ee uu beryey cibaadadii wax uu ka siiyey ay tahay cid ilaahay caabudda oo dee ciise ilaahay buu caabudaayey haddana isagii baa lasii caabuday cusayr ilaahay buu caabudaayey isagii baa la caabuday jinkaa islaamay ilaahay bay caabudayeen haddana dad baa iyagii baryey marka kulu man kana macbuduhu caabida lilah ayay aayaddani koobsanaysa sawaءn kana min almalaa'ika kaasi ama malaa'igta ha ka mid noqda la caabuday aw min aljini aw min albashar ama basharka ha ka mid noqdee ilaa uu yidhaahdo falaayatu khiطaabin likuli man dacaa min duni illahi madcuwan aayaddani waxa waa hadal ku wajahan oo ku socda mid kastoo ilaahay sokadii cid barya wadalika almadcuu kaa la baryayaana ybtagi ilى اllahi اlwasiila wayarju raxmatah wayakhaafu cadaabah kaa la baryayaana mid wuxuu ilaahay ugu dhowaado raadinaya oo addoon saalixa naxariista ilaahay rajaynaya oo cadaabka ka baqaaya wa hada mawjuudu fi lmalaa'ikati waljini walins sifadaan ayaa iska leh sifadaa in wax ilaahay loogu dhowaado la raadiyo sifadaa ilaahay naxariistiisa in la rajeeyo sifadaa ah in ilaahay cadaabkiisa laga baqdo dee malaa'igta iyo iyo jinka iyo insiga kuwooda saalixiinta intuba waa leeyihin calaa kulli xaal aayaddu waxay ku caddahay oo ay nas ku tahay yacnaa inay ka mid ahaayeen mushrikiintii kuwa caabuda dad saalixiina caabuda faa'iidada aayadda waynu ka faa'iidaysanay waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanay mid isagu ilaahay caabudayaa kuu doonayaba ha noqdee walow akrama alkhalqi cala allahi ha noqdee inaanu cibaado mutaysan waayo isagii baaba caabidaba huwa nafsuhu caabid fakayfa yakunu macbuudan mid isagii caabido ilaahay caabudaya macbuud siduu noqon karaa mid isaga cibaadada wax laga siiyo wa yarjuuna raxmatah ilaahay naxariistiisii qof rajaynaya oo isaguba ilaahay ka rajaynaya sidee baad naxariis u weydiisan karta alluhu isaguba ka rajaynaya maad ka rajaysa ood weydiisata wayakhaafuuna cadaaba ilaahay cadaabkiisii baanu naftiisa uga aaminahayn oo aanu ka celin karin o aanu ka badbaadin karin markaa sidee baad u weydiisanaysaa inuu adiga dhibaatooyin waxa weeyaan uu kaa celiyo ama kaa dulqaado waaya wa yadcuuna waxa ay bari jireen ciisa bna maryam bay beryi jireen qaarkood iyo wa umow hooyadii a dee markaa ciise iyo hooyadiina dee asnaam ay ahayn ciisena nebi buu ah hooyadiina dee gabadh saalixadoo wanaagsan bay ahayd waqad qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ma lmasiixu ibnu maryam masiix ibnu maryam ma aha ilaa rasuulu llahi rasuulkii ilaahay mooyaane macnaa wax kale ma aha rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay min qablii horti arusulu rusuli rusuli ay ka horreysay wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa mid rumayn badan oo runsheegis badan kaanaa waxay ahayn ciise iyo hooyadii yaakulaani kuwa cuna aacaama raashinka undur waxaad eegtaa kayfa sida nubayinu lahum aan ugu caddaynayno alaayaati aayaadka huma ndur dabeetana waxaad eegtaa annaa yu'fakuun sida xaqaa cad looga leexinaayo ee loo duufsanayo markaa ciise iyo hooyadii sifaadkoodin bay aayaddaa hore caddaysay laakiin in la caabuday aayaddan dambe ta hore ku xidhan baa caddaysay qul waxaad tidhi atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadi maa laa yamliku lakum mid aan idiin hananayn oon idiin hayn daran dhib ay dafca darin dhib difaacisti walaa nafcan ay walaa jalba nafcin nafciyo waxtar soo jiidistiina aan idiin hayn wallaahu ilaahayna huwa isagu assamiicu weeye waa ka maqalka badan ee dee cidda baridana ajiiba asamc bimacna alijaabana halka waa la socota alcaliimu ee shay walbana og marka aayaddan lafteedu waxay caddaysay nacam awalan cibaadada dadka qaarkood ay caabudeen ciise iyo hooyadii oo ilaah ay ka dhigteen inay tahay baatil waxaana ilaahay subxaana wa tacaala taa baadilnimadeeda uu daliil uga dhigay macnaa wuxuu ihi kana ya'kulaani aطacaam xaajatuhumaa ila aطacaami waasharaab wadacfu bunyatihima can alqiyaam binafsihima binafsayhima baahida ay u qabeen raashin iyo sharaab oo hadda inay shay kale ubaa u baahdeen oo aanay naftooda hani ku ahayn macnaa aan cid kaleba aan u baahnayn taasi maxay daliil u tahay inaanay ilaah noqon karin macnaa mid la caabudo inaanay noqon karin waayo dee ilaahu waa hani waa mid aan cid cid ba aan u baahnayn macnaa makhluuqaadkiisa ka mida marka kuwa nasaarada ah dee ilaah ka dhigtay ciise ama hooyadii ayaa taasi radin ay ku tahy haddee ilaahayin maraashin iyo sharaab bay u baahan lahaayeen inay wax cunaane wax cabaan soo kuwaa shay iyaga ka baxsan u baahday mar hadday shay ka baxsan ay u baahdeen taasi horta waxay daliilu tahay dee dacfi inuu ku jiro ile raashinka iyo sharaabka dacfi inugu jira ayaynu ayaynu ku kabnaa soo ma nacam waxa kale dee taasi daliilu tahay baahi ay cid kale u baahdeen walaa shaka ka raashinka cunaaya ee sharaabka cabaya waxa asalo ah inuu yeesho waxa weeyaan fadalaat makruuha waxyaabo la dhibsado la dhibsado oo raashinka ee sharaabkaa ka dhashay inay ka soo baxaan ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa munazah buu ka yihi cid sifadaa lihina macnaha cid ilaaha ama in la caabudo mutaysatay macnaa ma noqon karto calaa kulli xaal sheekhu iminka aayadda wuxuu u keenay suu inoogu caddeeyo in dadka qaarkood ay caabudeen macnaa nebiyullaahi ciisa iyo hooyadii oo hadalka uu leeyahay kan mushriga ahi ciddii sanam caabuduun bay aayaadkani ka hadlayaan inuu baadil yahay buu inoo tilmaamaya aayad kaloo taa ka sii caddaan badan oo kuba caddee in ciise iyo hooyadii la caabuday oo macbuud laga dhigtayna waa keeni doonaa wadkur lahu waxaad u sheegtaa qowlahu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi wa yowma yaxshuruhum wadkur waxaad xustaa yowma maalin yaxshuruhum ilaahay uu soo ururin doono jamiican dhammaantood bannaan la isugu keeni doono huma dabeetana yaquulu lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku odhan doono ahaa-ulaa'i kuwaasi ma waxay ahaayeen ahaa-ulaa'i kuwaasi kaanuu ma waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda iyaakum idinka marka kuwaasi ma waxaan kuwa idinka idin caabuda malaa'igtaa su-aashaa la weydiinaya oo maxaa su-aashaa loo weydiiyey dee kuwa malaa'igta caabuday baa jira wey ile kuwa malaa'igta caabuday haddaanay jiriba lahayn su-aasha miyaa la weydiin la qaaluu waxay dhaha malaa'igtii subxaanak ilaahay oo xumaan o dhan adiga ayaa ka nasahane anta waliyunaa adiga ayaa macbuudkayagii min duunihim iyaga sokadood bal kaanuu waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda aljinna jinka akharuhum badankoodu mu'minuuna kuwa rumaysan bay ahaan bihim ay biljinni jinka oo macnaa jinka wax ka ictiqaadsan inuu yanfac wayadur wayajlib alkhayr wayadfac ashar marka aayaddan iyadana waxayna tusinaysaa in dee dadka yowma alqiyaama ilaahay malaa'igta weydiinaya isagoo de uga cilmi badan si loo buriyo xujadii mushrikiinta haulaa iyaakum kaanuu yacbuduun ma idinka idin caabudi jireen marka taasi maxay tusinaysaa malaa'igtii oo ah min khiyaari khalqi illaah wa akramihim khalqiga ilaahay kuwii u khayr badnaa ee u sharaf badnaa kuwo ka mid a ayaa waxa weeyaan ciddii caabuday sidaa loola hadlo mushrikiin lagu tilmaamay walaa yaamurakum an tatakiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba ilaahay marna fasixi maayo idin ogolaan maayo inaad nebiyada iyo malaa'igta aad ka dhigataan macnaa rabbiyo kuwaad cibaadada wax ka siinaysaan ilaahay subxana wa tacaala sokadii maa yumkin ilaahay sidaa inuu idin fasaxo oo uu idin faro marka tani waxay burinaysaa hadalkii uu yidhi farqi baa u dhexeeya beynahu wa beyna almushrikiin oo dee anigu saalixiin iyo awliye iyo malaa'igiyo baan barya walmushrikuuna yacbuduuna alasnaam waxaa lagaa yidhi waxa weeye kuwa malaa'igta baryaa ku jiray saayaddani tusinayso waxaana marka aayaddani ay daliilu tahay qof kasta oo waxa la isweydiin karaa oo maxay malaa'igtu iyagaa bay caabudayeene maxay u idhaahdeen kuwan shayaadiin bay caabudayeen annagana may caabudeen waayo xaqiiqadu waxay tahay mid kasta oo ilaahay cid ka sokaysa caabudaa dhab ahaan wuxuu caabuday shayطaan oo cibaadasi waxay u dhacaysaa lishayطaani bay u dhacaysaa aayaddan taasaynu ka faa'idaysanayna walihaada buu leyahy sheikh اlislaam iبnu taymiya raximah اllah kulu kulu man cabada غayr اllah fainama yacbud الshayطaan kulu man cabada غayr اllah fainama yacbud الshayطaan mid kastoo caabuda cid aan ilaahay ahayni dhab ahaan wuxuu caabuday shayطaan wain kaana yadunu anahu yacbud اlmalaa'ika waاlanbiyaa ha uba maleeyaba inuu caabudaayo malaa'ig ama inuu caabudaayo nebiyo ee cibaadadiisu malagana u dhici mayso nebigana u dhici mayso ee cidduu caabudo waa shayطaan waayo cibaadadiisan yaa sabab u ah man huwa sabab fii cibaadatihi غayr اllah yaa sababa cibaada inu caabudayo cid aan ilaahay ahayn man zayana lahu dalik yaa arrintaa u qurxiyey wax wanaagsan uga dhigay man amarahu bificli dalika yaa faray sidaas samaynteeda ashayطaan markaasuu aayaddan deliishanaya sheikh ulislaam ibnu taymiya wa yowma yaxshuruhum jamiica uma yaqulu lilmalaa'ika ahaulaa'i iyaakum kanuu yacbuduun qaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljina akharuhum bihim mu'minuun wakadalika ilaahay markuu leeyahay alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaan macnaa haddee bani aadamka cid shaydaanka si toosa u caabudaa oo sheegtaba inay shaydaan caabudayaan dee waa yeryihin waa jira laakiin waa yeryihin haddana ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamkii shirkiga samaynayey waxa uu dhammaantood ku sheegay macnaa inay khilaafeen amarkii ilaahay uu faray shaydaanka inaanay caabudin ha walihaada ayaa maadaama cibaadadaasi ay shayaadiinta u dhacayso ayaa shayaadiintu ay qofkii si ay u sii lumiyaan suurada ciddii uu caabudaayey isagu islaa waad caabudaysaa ayay isu soo yeelaan markaasaa wuxuu lehy shekhu lislaam ibnu taymiya walihaada tatamahalu ashayaaطiin liman yacbudu almalaa'ika walanbiyaa walsaalixiin shayaadiinta isu soo suureeya kan malaa'igta caabudaya ama ambiyada ama saalixiinta wa yukhaatibuunahum way la hadlaan xataa ka qabriga caabudaya qabriga dhexdiisay kala hadlayaan isle alla waa kaa weligii ila hadlay maasha allah darajaan gaadhay mar haddii weligii uu qabriga dhexdiisa igala hadlaayo xataa mushrikiintii shayaadiintu waxay u geli jireen asnaamta dhexdeeda markaasay is odhan jireen dee sanamkiina anaa idinla hadlaayo cidda la hadlaysaana waa shaydaan oo dee waa tii asnaamta qaarkood oo rasuulku khaalid bin waliid uu diray dee waa tii naagta markaa qaawan ee shaydaamadda ahi ka soo baxday markaa saasoo kale dadka qubuurta ugu galaan si ay u lumiyaan markaa suurat waxay isu soo yeelaan suurad waxaana markaa ay moodsiiyaan qofkan inay malaa'igtii la hadlayso ama ambiyada ama saalixiinta fayadunuuna ana aladii khaaabahum malak aw nebi aw weli markaasaa kan miskiinkaa ee dee shirkiga samaynaya wuxuu u malaynaya ciddan la hadlaysaa inay tahay malaaig malag ama nebi ama weli wainama huwa shayطaan fi lxaqiiqana cidda la hadlaysaa waayo ashayطaan jacala nafsahu malaka min almalaa'ika wkadalika aladiina yadcuuna almakhluuqiina min alanbiyaءi wاlأwliya qad yatamahalu liaxadihim man yukhaaطibu fayadunuhu الnabiya aw الصaalixa aladi dacaahu wainama huwa shayطaan tasawara fi suuratihi kadalika kuwa barya ambiyada iyo awliyada waxa weeyaan wax la hadla ayaa mararka qaarkood isu soo suureeya markaasaa miskiin wuxuu moodayaa nebigii ama saalixii uu baryaayey ayuu moodayaa xaqiiqatanna waa shayطaan manaa suura isu soo suureeyey majmuuc اfataawa ayaa hadalkaasi uu ku yaalaa mujaladka afar iyo tobnaad صafxada laba boqol iyo saddex iyo sideetan almajmuuc afataawa arbacata cashar miatayn wa halaaثa wa hamaanuun nacam markaadi waa faa'ida jaanibiya oo dee ishkaalka inugu soo aroori karo a malaa'igta haddii iyaga la caabuday maxay u yidhaahdeen jin iyo shayaadiin bay caabudayeen ayaa ishkaalkaasi jawaab jawaab u ka yihi oo ah in la yidhaahdo haba caabudaan malaa'ige iyagu waxay islaaheen malaa'ig baad caabudaysaan laakiin xaqiiqa iyo dhab ahaan cibaadadoodaasi waxay u dhacaysay ayo ashayaadiin ayaa cibaadadoodaasi ay u dhacaysay waaya wa qowlahu tacaala wadkur lahu waxaad u sheegtaa qowlahu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi waid wadkur xus id waqti qaala allahu ilaahay uhi yaa ciisa bna maryam ciise ina maryamow aantama adiga ayaa qulta linnaasi dadka ku yidhi itakhiduunii iga yeesha aniga wa ummiya iyo hooyaday ilaahayna ay macbuudeyni laba la caabudo min duuni illaahi ilaahay sokadi qaala wuxuu yihi ciisa subxaanaka ilaahuw nasahnaantaada dhabtaa baan ku nasahayaa oo waad ka fog tahay arrintaasi waa foolxume maa yakuunu lii ima bannaano an aquula inaan idhaahdo maa shay laysa lii aniga aanay ahayn bixaqin in kuntu qultuhu haddaan idhi faqad calimtahu ilaahu waad og tahay taclamu waad og tahay maa fii nafsi oo jumlada dambe toore ayay tacliil u tahay macnaa haddaan idhi waad og tahay waayo dee taclamu waad og tahay maa fii nafsi waxaa naftayda ku sugan iska dhaaf waxaan ku hadla ama aan sameeye macnaa maa fii qalbi baad og tahay walaa aclamu ma ogi ma fii nafsik ay ma fii daatika oo annafs almansuuba ila اllahi subxaanaه wa tacaala wa bimacna اdaat ee maaha waxa weeyaan bimacna aruux inaka adigu anta adi anta adiga ayaa calaamu اlguyuubi waxyaabaha maqan ka u ogaalka badana nacam marka aayaddani waa aayaddii aynu tilmaamaynay waxaana aayaddani nas ay ku tahay in la caabuday nebi ciise calayhi salaatu wasalaam iyo hooyadii waana ta su-aasha keentay haddaan laba caabudin oo laba baryinba su-aashaasi mabay timaadeenba waxaana aayaddu marka ay radin ku tahay hadalka uu yihi mushrigu anigu awliya aan baryey iyo ambiya iyo saalixiin marka kii dee baryey asnaamta la mid ma yihi aayaadkan shirkiga ka hadlaya ducaau gayr illaahi dhammaantoodna waxay ku soo degeen ciddii waxa weeyaan baryeysay asnaamtii waxyaabaha la mid ah ilaa dadkan shirkiga samaynayee akifnaya kawdtahaye xabaalaha ku dawaafaye ilaahay cid aan hayn u gowracaaya taqaruban wa tacdiiman u nadraaya asxaab alqubuur istikaahiya gurmad weydiisanaya dee qaarkood baa mufasiriina marka maxay ku fasireen aayaadkan shirkiga ka hadlaaya kullaha waxay ku fasirayaan un shirkigii ahaa cibaadatu esh alasnaam wax kalena ilxaaqin maayaan halkaasu ku xidhay idan ka sanam caabudo dhagax ama geed ayuunbaa agtooda mushrik ka ah laakiin ka caabudo weli ama nebi ama saalix iyagu kolley cibaado kuma tilmaamayaan magac kale u bixinayaanoo taa jawaabteedu waa iman doontaaye taa shirki waxa weeyaan ku tilmaami maayaan khulaasadu markaa maxay noqonaysaa soo ururinta masaladu maxaa aayaadkaa inooga caddaado inooga baxay waxaa inooga caddaaday nacam shirki waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay xaq u u lahaa cid kale in la siiyo ciddaasi cidday doonaysa ha noqotay sanaman shajaran xajaran malakan nebiyan waliyan saalixan jiniyan insiyan xayan mayitan haa'iba shaahidan walihada buu leyahy alimaam الshawkani raximah اllah ashirku huwa an yufcala ligayri اllahi shay-an yakhtasu bihi subxaanahu shirkigu waa in ilaahay cid aan hayn loo sameeyo wax ilaahay uu la gaar yahay kaasaa shirki la yidhaahdaa sawaaء uطliqa calى dalika اlgayr ma kanat tuطliquhu calayhi اljaahiliya kaالsanam wاlwathan ama ciddaa cibaadadii ilaahay iyo xaqii ilaahay uu lahaa la siiyey ama wax laga siiyey ama ha lagu magacaabo sanam iyo wathan sidii jaahiliyad ugu magacaabi jirtay aw uطliqa calayhi ismun aakhara ama magac kaleba dee ha loo bixiyo kaalwaliyi waalqabri waalmashhad magacu laa yugayir min alxukmi shay xukumka waxba ka bedeli maayo ama sanam u bixi ama wathan ama shajar ama xajar ama waxaad tidhaha waa weli ama waa saalix ama waa qabri ama waa mashhad mana kulu as magac waxba ka bedeli maayo shirki waa maxay waa an yufcala ligayr اllahi shayئa yakhtasu bihi subxaanaه wa tacaala in ilahay cid aan hayn loo sameeyo wax ilaahay uu la gaar yahay marka taasina waxay jawaab ka noqonaysaa dee shubhadana aayaadkani waxay ku soo degeen kuwa asnaamta caabudayey ayay jawaab labaad u noqonaysa oo jawaabta hore waxay ahayd dhammaantood ba asnaam may wada caabudayane kuwa saalixiin caabudaya baa ku jiray tanna waa shubha labaad oo ah bal kaba soo qaadba inay kuwaasi asnaam caabudayeen ka aan sanam caabudin cid kale caabudaa inaanu shirki samayn may noqonaysa may noqon mayso dee shirki waxa dhaha wixii ilahay ula gaar ahaa in cid kale la siiyo walihada buu leeyahay sheikh limaam raximah اllah sida ibnu ghanaam uu ku soo raray taariikhdiisa juska labaad saxa saddex boqol iyo shan iyo sideetan isagoo jawaabtan shubhadan ka jawaabaya wajawaabu hadihi shubha alfasida an yuqaal macluumu ana alqur'aana nazla biasbaab waxaa mid la og yahay ah qur'aanku inuu asbaab macnaa uu ku soo degiyay sababu nuzuul inuu lahaa macnaa in badan oo kamidi oo dee qaybaan sababu nuzuul lahayna ibtidaan usoo degeyna waa jireen sababu nuzuul ayna ognahay aan lahayn fain kana laa yustadalu bihi ila fi tilka alasbaab batla istidlaaluhu haddaan qur-aanka looba deliishanahayn ilaa asbaabtii uu ku soo degay mooyaane dee qur-aanka deliishigiisi markaa waa lumaya aayad kastoo sababu nuzuul lahayd haddii sababu nuzuulkeedu in lagu gaabiyo oo dee cidda lamida ama la wasfiya xataa aan la gaadhsiin dee qur-aankaa deliishigiisu oo meesha waa ka baxaya wa hada khuruujun min addiin aayaddii xaddu zina kaalis haddaad tiraa fulan bay kusoo degtay khalaas qof dambe oo la xadaynaya ma jiro wey haddaad tiraa isaga sabanuzuulkunbay ku gaartay aayaadkii dhihaarku dee saxaabi bay kusoo degeen aayaat ullicaan saxaabi bay kusoo degeen dee haddana qof kastoo ficilkii sameeya aayaddii xuja ayuunbay ku tahay xukunkay xambaarsan tahayna waa ku dabaqmaya bal aayaadkan markaa shirkiga ka hadlaya kaba soo qaad macnaa inaan sida xaqiiqadan hore aynu usoo sheegnay laakiin min baabi tanazul kaba soo qaadba iftarid waqadir inay kusoo degeen kuwa asnaam caabudayay dee miyay ka dhalanaysaa inay aayaadkaas iyaga ay ku gaar yihiin cid kastoo ficilkoodao kala samaysa oo ficilkoodana caynulficilka lama eegaye jinsulficilkaa la eegaya oo ficil caynu ficlihi muxuu ahaa sarfu lcibaada lisanam hadda aanu kuu salibno saad sheegayso markaa taa lama eegaye waxaa la eegayaa jinsba jinsu lficil oo ah sarfu lcibaada ligayr illah in waxa ay sameeyeen uu yahay inay cibaadadii u leexiyeen cidaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala marka cid kasta oo jinsulficilkaa la wadaagta oo ah sarfu lcibaada ligayr illah ayaa la xukum noqonaysa weeye wma zaala alculamaau min casri صaxaabatihi faman bacdahum ystadiluuna biاlaayat alati naزlat fi lyahuudi wagayrihim calى man yacmalu biha kamay suulin culimadu wakhtigii saxaabada ilaa maanta inay u deliishadaan aayaadkii yuhuudda kusoo degtay ama cid kaleba in ay markaa u xujaystaan nacam cidda ficilkoodii oo kala samaysa waayo ilaahay baa yidhi qur-aanka markuu ka hadlayay liundirakum bihi waman balg aayaadkuna afcaal iyo aqwaal iyo ictiqaadaad bay dee xukumayeen marka mid kastaoo qowlkii laga helo ama ficilkii ama ictiqaadkii walow kii sababtiisa ay kusoo degtay yaanu noqone isagana xukumka aayaddaasi waa shamlisanaya duraru saniyahana eeg shuhada jawaabteeda mar kale juska sideedaad laba boqol toddobiyo soddon siyaanatulisaanka sahsawaanisna waa waa kaga jawaabay shubhadan sabxada afar boqol iyo toddoba iyo iyo sideetan waay faqul hadda waxaad ku tidhaahdaa acrafta ma garata iminka ana allaha ilaahay kafara inuu gaalaysiiyey man qasada alasnaama kii asnaam cibaado ula qastiyey wa kafara inuu gaalaysiiyey aydan ku noqoshe man qasada saalixiina kii saalixiinta u qastiyey wa qaatalahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilahina aanu kala tafriiqin marka muqadimada hore marka la sugo ah inay ku jireen kuwa saalixiin caabuda waxa ay noqonaysaa arrinta labaad in la yidhaahdo miyaa la kala tafriiqiyey laba xukun miyaa la kala siiyey oo la yihi kuwii malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiinta iyo baryey iyagu mushrikiin maaha kuwii dhagaxanta iyo dhirta barye ayuunbaa mushrikiina meesaa lama odhan de lama kala lama kala duwin isku xukun baa laga dhigay walam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wlmushrikiinada ayay labaduba ku jiraan wa kadalika waxa weeyaan rasuulku dhammaantood waa la dagaalamo sida sheekhu qawaacid alarbacu ku idhaa ana rasuula اllahi dahara calى unaasi mutafariqiina fi cibaadaatihim minhum man yacbud اlmalaa'ika wa minhum man yacbud alanbiya wa minhum man yacbud الصaalixiin wa minhum man yacbud الshamsa wاlqamr wa minhum man yacbud alashjaara wاlaxjaar walam yufariq baynahum bal qaatalahum jamiica wاdaliilu calى dalika qowl اllahi tacaalى waqaatiluuhum xatى la takuna fitna wayakuna addiinu kulh lilah waqaatiluuhum damiirkaasi dhammaantoodba waxa weeyaan waa u noqonaya kuwa ambiyada caabudaye malaa'igta iyo kuwa ashjaarta iyo axjaarta caabuday lama kala tafriiqin lama kala duwin marka arrintaadani waa waa tafriiq bayna almutamaahilaat wax isku mida ayaa doonaysaa inaad kala dudo altafriiqu bayna almutamaahilaatna waa batilun fi sharci illahi subxaana wa tacaala horena sheekhu wuxuu muqadimada kusoo taqriiriyey cid kasta oo loo qastiyo oo la ictimaado macnaa in cidda ilaah laga dhigtay ama nebi ha noqdo ama sanam ama weli ama cidduu doonayaba waxa weeyaan ha noqdee marka shubhadan jawaabteedu waxay ku soo urureysaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxay tahay in la yidhaahdo ana almushrikiina aladiina waradat fihim tilka nusuus laysuu kulluhum yacbuduuna alasnaam mushrikiinta ay aayaadkani ku soo degeen dhammaantood ba asnaam may caabudahayn bal minhu man yacbud alawliya wاصaalixiin w minhu man yacbud اlmalaa'ika w minhu man yacbud اlambiya w minhu man yacbud alaxjaar axjaarta lafteedana asalkeedu waa waa suwaru rijaal saalixiin nacam marka maca dalika haddana lama kala duwin taasina waxay tusinaysaa arrintanaad rabto inaad kala tafriiqiso man yacbud اlwaliy iyo man yacbud اlxajara inaanay waxa weeyaan arrin sax aanay ahayn waay jawaab labaad waxay noqonaysaa in la yidhaaho bal haddaanu kaba soo qaadno ha inay aayaadkani ku soo degeen kuwa asnaam axjaar iyo ashjaar caabudayay oo aanu kuuba sallimnaba oo hadalkaagu inuu sax yahay baanu ka soo qaadno waxaan leenahay alcibratu waa bicumuumi lafdi laa bikhusuusi eesh asabab waxaa la eegayaa waa caamnimada lafdiga ee maaha khaasnimada sababta uu uu ku soo degay falaa tadcuu maca allahi axada bal kaba soo qaada inay abujahal ku soo degto oo dacaa maca allaahi sanaman dee waa caam aayaddu cibraduna waa cumuumu lafdiga bikhusuus sabab maaha in la dhaha shaksigii mucayanka ahaabay ku kooban tahayna waa qowl bail oo lam yaqul bihi axad suu leeyahy shekh lislaam ibnu taymiya raximah llah laakiin khilaafku wuxuu ku sugan yahay in shaksigaa iyo iyo ciddii lo awsaafta ahayd sida muqadimatu tafsiir uu ku leeyahy miyaa aayaddaasi lagu gaabinaya lagu lagu lagu qasrinaya mise waxa weeyaan cid sifaadka qaarkood ku khilaafsan ayay aayaddu shamlisan kartaa ay koobsan kartaa lakin la kii ay ku soo degtay ayuunbay ayay ku gaar tahay fa hada bail waayo jawaab kale waxay tahay in la idhaahdo asnaamtan aada leeday asnaam bay caabudayeen oo adiga laftaadu aada ogoshahay in la idhaahdo waa shirki waxaa asnaamtaa loo sameeyey iyo kufri iyo gaalnimo ish kaana asluhum asalkoodu muxuu ahaa ma dhagax caadi oo ay iska samaysteen ama geed meel iska yaalay iskaga yaalay ama guri meel ay ka dhiseen unbay ilaah ka dhigteen oo ay rasuulku markuu idhaahdo quluu laa ilaha laa ilaha illa allah tuflixu ay ugu jawaabayeen ajacala alaalihata ilahan waaxida la aslu hadihi alaxjaar walashjaar walbuyuut muxuu ahaa manaa rijaal saalixiin horena in badan baynu sheegnee magacuyaal un bay ahayn dhagaxantan iyo dhirtan iyo iyo dhismayaashan ee cibaadada xaqiiqatan saalixiin bay ku socotay markaa natiijada isku mid baad ka tihiin adiga laftaaduna dee qabriga weligan aad barido aad u dawaafto aad u gowracdo dee qubad baad ka duldhistaa bal mararka qaarkood meel aanu kuba aasnaynba ayaad dhismo ka samaysaa aad leedahay waa maqaamkiisii ama waa meeshuu ka soo daahiray oo magacuyaal u ah markaa xaggaana isku mid baad ka tihiin waxbaa kala tafriiqin jawaab kalena waxay tahay in la yidhaahdo asnaamta iyo malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiintu dhammaantood waxay wadaagaan wasfiga ah kownuhu makhluuqiin dhammaantoodba waa makhluuqiin soo ma mid khaaliqii miyuu ku jiraa intaaba waa maya dhammaantood horta makhluuqiin mayin khaaliqoodu waayo allah subxana wa tacaala fahal yastaxiqu makhluuqun alcibaada jawaab lah makhluuq miyuu cibaado mutaystaa wain sama darajatuhu wairtafacat manzilathu aljawaab lah makhluuq cibaado ma mutaysto oo xaq cibaado waxa weyaan makhluuquma laha walow darajadiisu haba sarraysabee marka mar haddii malaku jibriil uu makhluuq yahay sida dhagaxa makhluuqa aanu cibaado umutaysan ayaanu malaku jibriilla umutaysanahayn wasfiga makhluuqnimo ayay in la caabudo ku waayeen weeye haba kala derajo sarreeyaane waayo ashubhatu thaalitha shubhada saddexaad shubhadan markaa madmuunkeedu wuxuu noqonayaa haddii marka hore aynu soo ururino inaynu idhaahno kuwa kufaarta ama mushrikiinta waxay odhanayaan mushrikiintaa hore dee waxa ay ka doonayeen ciddan ay baryayeen ama u gowracayeen ama u dawaafayeen manfacay ka doonayeen waxtar iyo dafca almadara dhibaato inay ka celiyaan lakiin annagu ka dooni mayno sheekhan ama weligan aanu baryayno adigu waxna sii ma lihin aye dhib naga celina ma lihin ma sax ba hadalkaasi waaqicooda marka la eego sax maaha oo waxaa dee toos bay u weydiisanayaan nafcigii akithnaa ya kawth ayay leeyihin dhibkiiba waxa weyaan ay ka magan gelayaan oo na badbaadi bay odhanayaan laakiin bal toodaynu kula soconaynaa waayo maxaad ka dooneysaan aad kaga wareegeysaan xabaalahooda shafaacaanu ka doonaynaa buu ku leeyahy nuriidu minhum ashafaaca inoo shafeeco qaadaanu baanu doonaynaa inaanu barino iyo waxaan oo dhan maaha inaanu iyaga laftooda inay wax tari karaan aanu aaminsana ama aanu wax ka doonayne waxaanu doonayna ilahay inooga shafeeco qaadaan oo baryada iyadana ay gudbiyaan oonu iyaga sii marino waayo in markaa awliyadii la baryo oo wax la weydiisto iyadoon la aaminsanayn inay iyagu waxtar iyo waxyeelahayaan laakiin sababta loo baryaya ay tahay inay ilaahay kaaga shafeeco qaadaan taasina shirki maaha bay yidhahdeen khulaasada shubhadu waa intaa fain qaala hadduu yidhaha alkufaaru kufaartu yuriiduuna waxay ka doonayeen minhum iyagay wax ka doonayeen marka nusakha qaarkood waxaa ku qoran muxaqaqa ah yuriiduuna minhum annafca waaldura saas ayaana sax iyaga kuwa ay baryayaan bay ka doonayeen annafca ay jalba nafc inay waxtarka iyo wanaagga usoo jiidaan wadura ay wadafca dur iyo dhibaatada inay ka difaacaan wa ana aniguna ashhadu waxaan qirayaa ana allaha ilaahi huwa naaficu inuu yahay addaar ka nafc waxtar iyo waxyeelaba haya almudabiru ee caalamka maamula laa uriidu anuu ka dooni maayo yanaa annafca wadura ila minhu ilahi subxana wa tacaala mooyaane waalixuuna saalixiintana laysa lahum iyaga uma sugnaan min alamri arrinka ugama sugnaan shayun waxba ugama sugnaan walaakin hase yeeshee aqsuduhum waan u qastiyaya arjuu min allah anoo ilaahay khayr ka rajaynaya arjuu anoo ka rajaynaya min allahi ilaahay shafaacatahum ay qabuula shafaacatihim liya inuu aqbalo shafaacada ay shafeeco qaadayaan macnaa ujeeddadu waa inay shafaaco qaadaan baan doonaya un nacam marka waxan waabaad wanaagsantahay haddaad heerkaa soo gaadhay horta ma nala qirsanta inaan waxba tarin laysa biyadihim annafcu wadur waana laysa lahum min alamri shay ila qaar baan xataa inta aan kula qirsanayna haddaad halkaas soo gaadhay bal waad fiican tahay laakiin waxbaa kaa dhiman weli ebel dhegeyso faljawaabu jawaabtu waxa weeye in la yidhaah ana haadaa kaasi hadalkaagaasi qowl kufaari kufaarta qowlkooda weeye sawaa bisawa si isku mid a waxbaba isma dheeraba hadalkaagan iyo iyo hadalkii maxay kufaartu oo iyaguba marka la ydhaha war maxaad u baryaysaan ma waxay lahaayeen wayna abuureen maya wayna leeyihin miyay lahaayeen wayna arsaaqaan miyay lahaayeen waxbay nooleeyaano waxbay dilaan miyay lahaayeen waa maya cibaaday mutaystaan miyay lahaayeen may maxay lahaayeen waxay lahaayeen shafaacaanu ka doonayna saa adiguba aada leedahay un inay ilaahay noo dhoweeyaan baanu doonaynaa marka xujo keen baad istiro wax adiga xujo kugu abaad keenta faqra caleyh waxaad ku dul akhridaa qowlahu tacala hadalka ilah uhi waladiina kuwa itakaduu yeeshay min duunihi ilaahay sokadi awliyaa kuwa ay waxa weeyaan caabudayaan oo ay dee xifdi iyo nasri ka sugayaan maa nacbuduhum bay odhanayaan u caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inayna dhoweeyaan mooyaane ila allah ilahay noo dhoweeyaan zulfa ay qurba ilaahay subxaana watacaala muxuu yidhi aayadda waa sii socotaa aayadduye ina allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fiihi yakhtalifuun ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar aayadda aakhirkeeda u fiirsa inta badan laba dhamaystira aayadda laakiin alistidlaalu bilaaya yatimu waxa weeyaan biikmaaliha daliishiga aayadda wuxuu ku dhamaystirmayaa weliba marka aad aayadda dhamaystirto aayadda qeybtaadii hore maxay tusinaysaa sababtay u caabudayeen inay ahayd si ay ilaahay ugu dhoweeyaan aayadda akhirkeeduna muxuu ina tusinayaa qasdiga noocaasiya inaanay kaga baaqsan kufri iyo shirki iyagoo sheegayba qasdigoodu inuu yahay inaanay u caabudayn inay cibaado mutaysteen inay iyaga nafci iyo duri inay hayaan ay aaminsan yihiin inay wax arsaaqaan inay aaminsan yihiin inay wax abuuraan inay wax nooleyan inay wax dilaan ee qastiga ay u caabudayaan uu yahay inay ilahay u dhoweeyaan haddana maca dalika ilahay muxuu yihi in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar kaadibka iyo kafaarka gaalnimada badan aayadda akhirkeeda lagu sheegayaa waa kii yidhi maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka aayaddu maxay tusinaysaa ana man sarafa shay'an min alcibaadati ligayr illah wain iddacaa anahu ma yuriidu ila shafaaca wa anahu ma yuriidu ila alqurba min allahi subxana wa tacala o ila allah fahuwa kafaar kama dakara allahu fi laaya wa qowluhu tacala hadalka la dhaway qula waxa odhan haaulaai kuwaasi aanu caabudaynaa shufacaaunaa kuwii noo shafeeco qaadaya way cinda allah ilah agtiisa nooga shafeeco qaadayey ha ilaahay subxaana wa tacaala muxuu yidhi qul atunabbi'uuna allaha bima laa yaclamu fi اsamaawaati wala fi اlard subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun aayaddana labadii arrimood hore inoo faa'idaysay in sababtay u caabudayaan ay ahayd inay u shafeeco qaadaan ayib iyo sababtaasi inaanay kaga baaqsan in lagu xukumo inay kufaar mushrikiina yihiin xalaalu dam walmaal walcird oo ilaayadda muxuu ku gebagabeeyey subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun aladiina yushrikuun waawljamacaan iyuu u noqonaya wuxuu noqonayaa kuwii yidhi haaulaai shufcaa'una cinda allah markaa ka makhluuq barya ee yidha wax kale anigu u baryi maayo oo ka doori maayo bas liamrin waaxid arrin qura oo arrintaasi waa maxay inuu ilaahay i dhoweeyaa baan doonaya waxaa la leeyahy waxaad ku xukumantao xagga ilahi aad kaga xukumanta inaad mushrik tahay subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun markaa kolley dhowr waxa weeyaan shubho oo shubhada ka farcama ayaa jira oo ay ka mid tahay inay ku yidhaahdaan markiiba waaye intay ka boodaan taa iyagu ilaahiyey ku magacaabi jira anagu ma ilaahiyaan ku magacownaa awliye iyo saalixiin iyo ambiyeya baanu ayaanu ku sheegaynah soo jawaab uma baahno shubahadaas taana taasaanu ku kala duwanna waa yahay xadhig markaad furto mid kale qabsanayaan ictiraad kale ayaa jira oo inay yidhaahdaan iyagu waxay aaminsanaayeen kuwaas inay cibaadada mutaysteen laakiin anagu ma aaminsanin inay cibaado mutaysteen ictiraad markaa saddexaad baa isaguna jiro oo inay yidhaahdaan iyagu dee waabay caabudeen oo iyaga ayaa qirtay inay caabudeen wamaa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa laakiin anagu ma qirsanin inaanu caabudnay awliyada iyo saalixiinta iyo ee anagu waanu tawasulun baanu samaynay un tawasalnaa bihim ila allahi subxana wa tacaala saddexdaa markaasi ictiraad ama shubha shubhadan ka farcamaya iyo shubahaadka kalaba insha allah dersiga soo socda ayaynu ku qaadan doonaa wallahu subxana wa tacala aclam waxka bilahi towfiq